Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland Caydhiide Saleeman Xaashi oo uu weheliyey Wasiir Dowlaha Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Axmed Maxamed Cumar ayaa maanta si wadajir ah xarigga uga jaray xarunta beerista casriga ah iyo sidoo kale daryeelka dhirta oo ay Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland ka hirgelisay deegaanka Luglow ee waqooyiga magaalada Kismaayo. Munaasabadda xarigga looga jaray xarunta beerista casriga ah iyo sidoo kale daryeelka dhirta waxaa goobjoog ah xubno ka socday wasiirada Jubbaland, Guddoomiyaha Gobolka Jubbada Hoose, bulshada deegaanka iyo qaar ka mid ah shaqaalaha Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland. Xarig jarka kadib, Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowladda Federaalk Soomaaliya ayaa la geeyey deegaanka Qaamqaam oo ay ku taallo dhir badan oo kala duwan, isla markaana dadka deegaanka ay si aad markaasi u ilaaliyeen oo ciddii markaasi ku xadgudubta la marinayo xeer hoosaad u yaala dadka deegaanka. Guddoomiyaha deegaanka Qaamqaam ayaa ugu horreyn mas'uuliyiinta uga warbixiyey xaaladda deegaanka.
geedahan aad arkaysaani waxay ka mid yihiin kuwii aanu u dhaaranay oo naloo dhaariyey way noo cuntami weyda marka inaannu dhaartiina la mariyey intaanu burburinno hunguri u burburinno aanu qaadanno shilimaad aanu qaadanno oon dhirta allayno waa noo cuntami weyday waan ka diidnay waan ka diidnay sidaasay maanta dhirtani ku dhaqan tahay dagaal badan dhaawac leh dhimasho nagama soo marin runtii laakiin dhaawac waa Caydhiide Saleeman Xaashi, Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland ayaa ka warbixiyey safarkooda deegaanada waqooyi ee Kismaayo.
farxad weyn bay noo tahay maanta inaan idinsoo booqanno safarka iyaga maanta wuxuu ku saabsanaa wasiirku booqashu noogu yimi wuxuuna nagala qaybgelayay xarun dhirta lagu kobciyo oo laga furayey luglow deegaankan xalka waara loogu talagalay dowladda jubbaland u qoondaysay oo dad fara badan dibudejin loogu samaynayo oo soomaaliyeed yaa wasaaradda deegaanku iyadoo ka dadaalaysa ummaddaa la dejinayo dhulka iyo sidii loola tacaali lahaa isbeddelka cimilada iyo saamaynta uu yeesho dowladdu waxay go'aansatay wasaaraddu in loo abuuro xarumo lagu kobciyo dhirta ugu dambeyn wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalk soomaaliya axmed maxamed cumar ayaa dhankiisa la hadlay warbaahinta waxaan idinla qaatay oo magaca aa u bixiseen geedkan oo astaan qaran ah baan idinla qaatay madax magacaad u qurux badan waana idinkugu hambalyeena inaad saa u fikirtaan aadka u weyn meel istiraatiijiya webiga inkama intee camal buu jiraa webigi waa kana haddana dhulkan fadhino ilaahay dhul qurux meel dalxiis ku habboon aad ugu habboon marka in la hormariyo meeshan i think inay tahay wax ay waajib tahay inaan ka wada shaqeyn jubbaland iyo federaalkaba inay ka wada shaqeeyaan meeshaan inay meel goobaha taariikhiga lasoo booqdo oo dadku ay dalxiiska u yimaadaan oo shirarka ay ku qabsadaan oo inay noqoto aad baan u soo dhaweynaya